dadka dhintay ayaa laga helay baabuurtooda guryahooda iyo goobaha barafku qariyey qaar baa dhintay iyagoo barafka iska xaaqaya duufaantan qabow ee dalka intiisa badan ku dhufatay ayaa galaafatay nolosha afartan iyo siddeed qof dabaylahan isugu jira qabowga iyo barafka ayaa jimcihii iyo sabtidii ku dhuftay galbeedka gobolka new york iyagoo xanibay wadayaasha baabuurta islamarkaasina jaray adeegii korontada kana horjoogsaday shaqaalaha gurmadka degdega ah in ay gaaraan dadka deggan guryaha barafoobay iyo kuwa gawaaridooda ku xayirmay baraf aad u badan ayaa isniinta maanta ah qariyey baabuurta iyadoo ay jiraan kumanaan guri oo qaarkood lagu qurxiyey nalalka loo diyaariyey munaasabadda fasaxa awgeed laakiin korontada oo go'day ayay iftiin la'aan noqdeen qabowga ayaa la filayaa inuu galaafto nolosha dad hor leh maadaama dadka qaar ay weli ku xayiran yihiin guryahooda uuna koronto la'aan ka dhigay tobanaan kun oo guri iyo xarumo ganacsi cimilada aadka u daran ee qabow ayaa ka soo bilaabatay harooyinka waaweyn ee u dhow xuduudda kanada ilaa rio grande oo ku teegsan xuduudda mexico qiyaastii lixdan boqolkiiba dadweynaha maraykanka ayaa la kulmay nooc ka mid ah hagayaasha cimilada ee la diro xilliyada qaboobaha ama digniinta iyadoo heerka qabowga uu aad uga hoos maray sidii uu ahaan jiray bariga buuraha raki mountanes ilaa abalagians adeega cimilada qaran ayaa axaddi sheegay in hawada qabow ee daboolaysa inta badan qaybaha bari ee maraykanka ay si tartiib tartiiba uga dhammaan doonto buffalo ayaa waxa ay wajahday dabaylo xoog leh oo duufaano baraf ah wata kuwaasi oo sababay xaalad cuuriyaamisay dadaalada gurmadka degdega ah gudoomiyaha gobolka new york kathy hokel ayaa sheegtay in ku dhowaad gaari kasta oo debdemis ah oo magaalada ka shaqeeya uu xayirmay sabtidii waxa ayna axaddii dadka ka codsatay inay ixtiraamaan mamnuucista lagu soo rogay in baabuur lagu dhex wado gobolka adeega cimilada qaran ayaa sheegay in toddobadii subaxnimo ee axaddii ay wadarta barafka ee garoonka caalamiga ah ee buffalo niyagara ay gaartay afartan iyo saddex inji oo u dhiganta hal dhibic hal mitir saraakiisha ayaa sheegaya in garoonku uu xirnaan doono ilaa subaxnimada talaadada iyadoo barafku uu daadsan yahay waddooyinka aan weli la xaqin lana adeegsan karin ayay saadaashu ka digaysaa soddon ilaa lixdan sentimitir oo baraf ah oo ka di'i kara meelaha qaar iyadoo ay dabayshuna ku socoto xawaare dhan lixdan iyo afar kilomitir saacaddiiba laba qof ayaa jimcihii ku dhintay guryahooda oo ku yaala magaalada jigtwaga ee gobolka new york markii shaqaalaha gurmadka degdega ihi ay heli waayeen wakhti ay ugu tagaan si ay gurmad caafimaad ugu fidiyaan madaxa fulinta ee countiga eri mark blonkas ayaa sheegay in toban qof oo kale ay dhinteen oo ay ku jiraan lix ku dhimatay magaalada buffalo waxaanu ka digay in ay dhici karto dhimasho intaasi ka badan xaaladaha u qabow iyo korontada oo go'day ayaa dadka reer bafala waxa ay ku qasbeen inay raadiyaan meel ay diirramaad ka heli karaan iyadoo ay jirto waxa ay guddoomiyaha gobolku ugu yeertay xaaladdii ugu wakhtiga dheerayd ee dabaylo iyo baraf iswato ah oo taariikhda ku dhufta magaaladaasi